haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan isla doorashooyinkii ugu dambeeyey ee guddoonka labada aqal ee baarlamanka waxaa muqdisho noogu soo diyaarisay noogala soo dirtay wariyaheena v o a zaynab abuukar maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku falanqaynayna guud ahaan doorashadii guddoonka golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee dalka soomaaliya oo uu ku soo baxay sheekh aadan madoobe sidoo kalena haweenaydii ugu horreysay ay ku guulaysatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka maxay doorashada guddoonka cusub uga dhigan tahay haweenka iyo siyaasadda soomaaliya ee cakirnayd iyo caqabadihii ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka iyo howsha ugu horreysa ee hortaalla guddoonka cusub oo ay ka mid tahay sida laga yeelayo arrinta gobolka gado iyo xildhibaanadii lagu soo kala doortay garbahaare iyo ceelwa waxaa barnaamijka ka qaybgalaya oo marti ku ah brofeor shaafici yuusuf cumar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya barana ka ah jaamacadaha muqdisho xildhibaan axmed maxamed axmed oo ka mid ah baarlamaankii tobanaad ee wakhtigiisu dhammaaday doctoreysa luul maxamed sheekh cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo garyaqaan doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka dhammaantiin ku soo dhowaada faaqidaadda haddii aan su-aasha ku horeeyo xildhibaan axmed maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashadii guddoonka golaha shacabka ee ka dhacday muqdisho bismillahi raxmaani raxiim saaxiibada dooda ku jira iyo bahda v oduba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib aragtideeda ku aadan guddoonka cusub ee baarlamaanka soomaaliyeed waxaa weeye dee aragti toosan oo dalka xaaladiisu ay cakirnayd in doorasho qabsoonto iyo in guddoonka la doorto oo ilaa shalayto aada u cakirnayd waxaan qabaa aragtideedu inay tahay inay aada iyo aada u fiican tahay guulla u tahay in labadii gole ee baarlamaanka soomaaliyeed labadaba guddoon loo doortay khaasatan golaha shacabka oo doorashadiisii qaybina hadda socoto qaybina soo idlaatay guul baan u arkaa waxaana u rajaynayaa oo u hambalyeynayaa dhammaan xubnaha ku soo baxay guddoonka baarlamaanka ama khaasatan golaha shacabka waxaan si gaara ugu soo hambalyeynayaa mar labaad sacdiya yaasiin xaaji samatar oo ah gabadhii ugu horreysay soomaaliyeed ama baarlamaanka soomalied ama shacab soomaaliyeed masar intaa leeg oo siyaasiga ay u doortaan waana taariikh cusub oo rikoorka u gashay hambalyo baan iyadana si gaara u leedahay oo weliba aan isku deegaan doorasho ka soo jeedno marka labaad baarlamaanka de waxaa horyaalla howlo muhiima oo ay ka mid tahay dhamaystirka doorashada ay ka mid tahay ma garanaysaa ansixinta xukuumadda iyo iyo barnaamijkeeda iman doona haddii la haydmo iyo doorashada madaxweynaha ka bacdi waxaan markaa qabaa inay tahay arrin fiican inay guul iyo nabadgelyo kusoo dhammaatay doorashadii guddoonka golaha shacabka iyo t aqalka sare labaduba oona soomaaliduna caawa aanay werwer ka qabin in doorasho aan la qaban karin oo marar badan ay cakirnid xaaladooda aad baan u soo dhaweynayaa waana guul muhiimahoo tallaabo fiican hore loo qaaday wey luul waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta haweenka soomaaliyeed ee aadka ugu ololeynayay sidii dumarka boqolkiiba soddon ay ku heli lahaayeen inkastoo sanadkan ay aada ugu hooseeyaan sanadihii ka horreeyey marka la fiiriyo tirada dumarka soo galan in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ay ku guuleysato dumar iyadoo weliba dood badan dumarku ay qabaan maxay ka dhigan tahay sideese u aragtaan ka haween ahaan waa mahadsan tahay zaynab walaalaha qaaliga howqadka ku jiraana waa wada salaaman yihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawo waxaa caawo ka duwan habeenada hablaha soomaaliyeed soo mari jiray caawo waa habeen farxad leh caawo annagoo ciil qabna oo doorashadii dadbaneyd ugu dambeysay gabdhaha aada loogu soo ciilay oo kootadii afar iyo labaatankii shan iyo labaatanki aan haysan jirnay boqolkiiba aada hoos loogu dhacday oo boqolkiiba labaatan aan soo gaarnay oo qabaa'ilada qaarkood ay xataa diideen maqalka iska daa wax ay siiyaan ama cod ay siiyaan maqal in lagu soo qaadi waayo oo la yiraahdo maqabiil hebel baa rabtaan in gabar la saaro ciil badan lasoo bigay aan ka mid ahaa gabdhihii kusoo ciishooday lagu soo dhibaateeyey maxaa la yirahdaa doorashadii dadbanaa ee ka dhacayay galmudug waxaa caawa ay noo tahay habeen farxad leh waxay noo tahay habeen ay ila tahay aniga gaar ahaan lool in ay aan wixii aan xaqa u lahayn ama wixii naga maqnaa in caawa aan ilaahay xaggiisa aan ka helnay farxad aan ku dhammaystiri karno oon dhihi karno waa naloogu dhammaystiro ilaahay baryadii aan baryeynay iyo gabdhihii awoodoodii iyo quwadoodii lagu soo celiyey quwadeeni baa noo soo noqotay waa markii ugu horreysay ee gabar ay heshaa guddoomiye ku-xigeen waa wax cajiib ah waa wax lagu farxo waa wax daradiina soo martay dhan naga meeraysa waan ku faraxsannahay waan garab taagannahay waan taageeraynaa waxaan rajaynaynaa in gabdhaha ciilka la biday ii ka bixisaa ay naga samata bixisaa oy naga dhaqdaa inay sacdiya noo noqoto sacdiya waa gabar qaaliya waa gabar mabda' leh waa gabar soomaalinimada iyo gabdha gabarnimada ay ku weyn tahay waxaana hubaa in taariikhda gabdhaha ay wax badan ka bedeli doonto hadda waad la socotaan hogaanka baarlamaanka sheekh aadan madoobe ayaa ku guuleystay sidoo kale markii ugu horeysay taariikhda soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka koobaad waxaa noqotay sacdiye yaasiin xaaji samatar oo ka tirsan haweenka baarlamaanka kuwa ugu firfircoon sida ay wax u dhaceen markaad eegtid rofeor shaafici ma ahayd wax la filayey oo lasii saadaadiyey
mahadsanid zaynab abukar riali waxay ahayd farxad shacabka soomaaliyeed oo dhan baa ku wada faraxsan maadaama dumarka soomaaliyeed xagga sinaan la-aanta ay ka jirtay sidii xorriyaddii loo gaarayba aan caalamka ka hadhnay kumana fillo intaas sidoo kale waxay farxad u tahay inay inay saadaal u tahay shacabka soomaaliyeed oo dhan inay cadaaladdu imaaday oo isbeddel muuqda uu soo socdo ayay u tahay waxaana rajaynayaa in dalka soomaaliyeed sinaan la-aantii iyo cadaalad la-aantii keeni jirtay naceebka iyo dagaalka inay halkaa ku dhammaan doonto
doorashada soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay maxay uga dhigan tahay siyaasadda soomaaliya in halkan lasoo gaaro gaar ahaan haweenka soomaaliyeed oo tabasho ee badan ka qabay baarlamaanka labadiisa aqal sanadkan docor mukhtaar saynab abuukar waa ku salaamayaa adiga iyo walaalaha qaaliga igula jira dooda runtii waxay tahay farxad weyn ayay noo tahay waayo waxaa runtii soomaaliya cadka saartay wadadii la sugaya muddo badan loo fadhiyey runtii allaha ka badbaadiyey jid qaldan in wadanka loo horseedo runtii farxad weye waayo haweenka waa lafdhabarka bini-aadanka weye hooyo haween walaal wax la koodi kara maaha waxa aysan runtii la sheegaya waa namber aada u yar waxay u baahneyd in la siiyo wax badan waayo dalkii markuu dhibaato dhacay wax walba dhacay wax lagu badbaadi waxay ahayn haweenka waxa dalka taagan haweenka weye wax alla wixii ummadda maanta soomaaliya la leeyahay haddaysan haween jirin maanta maba la arkeenbo runtii waxay tahay farxad muddaa la sugaya in arintan oo la xaqiray dad badan la xaqiray xaqiiqda waa farxad ayay noo tahay sacdii maanta inay hogaanka golaha shacabka ay qabato doorashadaana waxay ahayd doorasho runtii isma dhihin ummadda soomaaliya doorasho nabad ayay ku dhacaysaabo laakiin ilaah mahadtiis weeye inay nabad ku dhacday oo guddoonkii la doortay inta ka hartayna ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu dhamaystir lagu kala wareego xukunka marka laga soo tago in guddoomiyaha golaha shacabka uu kusoo baxa sheekh aadan madoobe xildhibaan sacdiyo oo laga soo doortay puntland ayaa doorashada ka heshay boqol toddoba iyo soddon cod halka xildhibaan maxamed cali caane nuug oo laga soo doortay jubbaland oo sacdiya la tartamayeyna uu doorashada ka helay boqol iyo toddoba cod guusha aadan madoobe iyo sacdiyo maxaa sahle baad isleedahay xildhibaan axmed bismillahi raxmaan raxiim guusha dee ilaah baa bixiya guusha marka koobaad marka labaadna mar haddii baarlamaan codaynayo waa aragti iyo ku qanacsanaan go-aan oo ay qaadan karaan xubnaha baarlamaanku cidda u codaynayaan dad badan oo baarlamaanka ka mid a oo saaxiibadooda ah oo isku xildhibaana yihiin baa tartamayey laakiin nasiibkuna wuxuu noqday inay xubnahaasi soo baxaan nasiibka kalena waxaa weeye in xildhibaha golaha shacabku uu ku qanacsanaayeen inay xubnahan codkooda siiyaan marka waa suuragal in ololaha iyo kambeynka iyo la kala badsaday oo kambeynku siduu u kala adag yahay waa suuragal waxaa kaloo suuragala meelaha ay dhabarka ku hayeen ee siyaasadeed oo aada u xooganaa ayaa caawiyey marka waxyaalahaasoo dhan marka laisku biirbiiriyo waxay sahlayaan iyo ta'ale guusha qofka ayay sahlayaan inuu qofka marka hore kambeyn adag leeyahay marka labaadna inuu saaxiibo badan oo ku tiirsan oo dhabarka ku hayo oo ololihiisa iyo doorashadiisa qayb ka qaadanaya uu leeyahay marka waxa sahlay waxaa weeye kambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayana aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa markaas labada arrimood baa waxay sahlayaan in qofka tartamaha uu guulaysto sida uu kambeynkiisa u yahay iyo sida taageerayaashiisa yihiin iyo cidda backupka oo dhabarka uu ku hayo siyaasiyan ayaa sahlaya in doorashadiisu ay qayb weyn ka tahay taasaana sabab u ah meelahay dhabarka ku hayeen oo ku tiirsanaayeen ayaa guushooda wax weyn ka noqday iyo xildhibaanada saaxiibadooda waxayna muujinaysaa guddoomiyaha guulaysta inuu aqlabiyeed baarlamaan ama kalsooni baarlamaan oo codad badan uu haysto taasaana sahlaysa iyaduna muddo dheer baad luul waxaad ku doodayseen in hoggaanka ama go-aanka gaarista siyaasadda soomaaliya aadan ku lahayn door ama qof idiin matasha hadda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka baad hesheen maxaad is leedahay waad ka bedeli kartaan siyaasadda guud ahaan haweenka soomaaliyeed mahadsan tahay waxaan isleeyahay wax weyn baad ka bedeli kartaan maxaa yeelay miiska ragga ay wax ku qaybsanayaan weligeed ma aysan joogi jirin gabar marka hadda marka aan matalaad gabar ah aan haysanno waxaan rajaynaynaa gabadha aan haysanana ay tahay gabar aada u qiimo badan weligeedna u doodi jirtay xuquuqda iyo danaha gabdhaha soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay mar dambe aysan dhici doonin in lala arkaa annagoo kootali gabdhihii caaway gabadhihii qoondadoodii meeday annagoo leh inaanan nala arkin ayaan rajaynaynaa oo ay sacdiyo xildhibaan sacdiyo ay noo noqotaa guddoomiye sacdiyo ay noo noqotaa mikrofoonkii u hadli lahaa gabdhaha xuquuqdoodina ku keeni lahaa meesha lagu qaybsanayo ka soo qaadi lahaa sacdiyo gabdhaha raas gambooni ilaa raas caseer jooga kalsooni bay ku qabaan waa gabar og waxa ay ka rabto siyaasadda waa gabar aanan lahayn isbedbedel siyaasadeed mowqifkeeda siyaasaddana uu weligiis meel kusha uu ku cabiran yahay kana bilaabanayay kuna dhammaanayay sacdiyo waan u hambalyaynaynaa anuu ku hadlaaya magaca gabdhaha soomaaliyeed meel kastaba ay joogeen joogaan guda iyo dibadba sacdiyo waxa aan ka filayno waa wax aada u weyn waxaan rajaynayaa waan ilaahayna oga baryayaa in ilaahay uu ku garab galo xilkii loo idmaday oo ay mudnayd dheeldheelku ma aysan helin kambeyn iyo waxay u gashay iyo dhafar iyo orod iyo dagaal fara badanay u gashay rag bay wax la qaybsanaysay la dagaalamaysay ilaahay guusheeda maanta waa siiyey guusheeda waa guusha gabdhaha soomaaliyeed sacdiyo wax ka weyn waxa aad qaban karto ayaan kaa filaynaa ayaan u malaynayaa ilaahay ha kula garab galo xidkii lagu igmaday hadda baarlamaanku waxa uu leeyahay hay-ad sharci dejin cusub ah oo go-aan ka gaari karta waxyaabaha aas-aasiga ah ee dalka waad la socotaan dooda taagan ee ku aadan xildhibaanada gaba lagu soo doortay maxaa laga fili karaa guddoonka cusub in arintaasi uu u maareeyo brofesor shaafici mahadsanid guddoonka cusub ee baarlamaanka waxaa laga filayaa inuu barnaamijkan xaliyo maadaama firaaq dastuuri laga baxay ee hay-addii sharci dejintana ay dhammaystiran tahay guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkiiba waxaa la filayaa dulmigaasi gobolka khaasatan gedo ka jira oo mucaarad iyo muxaafid ishirdintoodu ay ayagu ku noqdeen dhibanayaal matalaadoodii ayaa la filayaa inay xaliyaan laba wadaba ay u xallin karaan sidii waktigii madaxweyne shariif oo uu guddoomiyaha baarlamaanka ahaa brofesor jawaari halkaasoo baarlamaanku uu go-aan ka gaadhay xildhibaanadii ay dooddu ka timaaday amaba in la sameeyo nabadoonadii dib loogu yeero saxeexayaashii oo la tatamsiiyo kuwii ka yimid ceelwaaq iyo garbahareyba si ay u matalaadii shacabka ay dhab u noqoto dabcan madaxweyne farmaajo axmed madoobe iyo roobleba cidba uma daneynin gobolka gedo waxunba ay kala ridanayeen mahayna xaqiiqda markii la yidhaahdo cid walba danteed ayay wadatay waxaana filayaa in ay u danqan doonaan la xallin doona ciddii sax iyo ciddaan sax ahayn maanta waxaa ka muhiimsan in la xaliyo gobolka gedo matalaadooda taas ayaa ila muhiimsan guul baan uun rajeynaya dhammaan
maxaa kala gudboon doctor mukhtaar guddoonka cusub golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka khilaafka ka taagan xubnihii lagu soo kala doortay ceelwaaq iyo garbaharey oo xitaa doorashada guddoonka uga baaqday muran xareeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saynab walaale runtii xad dheertaan waxaan aada ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka saraba ee dad quburo ah in guddoomiyaal ay ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii guddoonka soo hayay wax badanna soo arkay waay aragnay u leeyihiin muhiimka waxa weeyaan horta in wixii dhacay oo waaya aragnimo laga qaato ummadda soomaaliyeed ee san kusoo noqon wixii na qabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii dalkii meesha la geeyay aan lasoo koobi karin dhibaatooyin aada u badan cabashooyin badan niman soomaali nin muwaadan soomaaliyeed la dhuufiyey qaar la dilay qaar shuruucda dastuurka hal maalin aan la fiirinin gabar muwaadinad soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalcasiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yidhaahdo maxaa xal ah golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo lalaaday dhibaatooyin badan ayaa runtii haddaan dhaho oon tiriyo runtii aada u badan lixdan sano oo madaxweynaha muddaxileedkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaa la rabaa guddoonka inay runtii fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninkii la doorto oo ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto hadduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtamaan dabagalaan golaha shacabkana ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yidhaahdo musuq maasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatadaa dugeed oo dalka runtii jidkii haboonaayo loona abaalmarayay inuu marlabaad kusoo noqdo aadan madoobena waa nin waayo arag ah og rugcadaa diidanaa waxyaalo badan ummadda soomaaliya iftiin baa usoo baxay ayaan dhexdaasinahay runtii mugdi baa lagu jiray waxaan leeyahay in horta wadamadaa shisheeyo oo ay leeyihiin annagaa ninkeesano oo wadanaayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waayo araga lagu qaatay waxaa rajeynayaa isla xisaabtana inuu jiro xasaanadda dembiga qofka kama ilaaliso xasaanad waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisaa laakiin hadduu mar dembi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa sareynta sharcigana lagu adkaadaa oo mar walba sareeyo sharciga hadduu mar sharciga sareeyo waxyaalo badan basla dhacayaan ayay inay hoggaansamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigaya oo keliya ay ku ekaadaan qofka ka baxo xayndaabkaasna inay la xisaabtamaan u yeeraan mooshinka keenaan maxkamad la geeyaa de waxaa noqonaya inaan wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqan bis sareynta sharciga wax la yidhaahdo aada baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo midana dhegeysanaysa meelwalba ay joogaan
dhowaan waxaad sheegteen duul in haweenkii laga boobay kuraastii ay ku fadhiyeen oo dacwad aad ka gudbin doontaan ragga kusoo baxay kuraasta meelaha qaarna waxaad sheegteen in loo diiday amaba laga hor istaagay in ay tartamaan doodiina ma dhammaatay marba haddii aad ku guuleysateen guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka mise way taagan tahay weli waad mahadsan tahay doodeennu ma dhammaan mana dhammaanayso sababta oo ah sababtoo ah sababtoo ah wixii naga maqnaa weli waa naga maqan yihiin xaqdaradii nalagu suubiyeyna weli waa taagan tahay weli waxaan rabnaa in aan waxaan hadda inaan bilowno afarta sano ee soo socota ciddii nool in doodaa iyo dagaalkaa ay wadaa sababtuna waxaa waaye haddii aan la joojiyo oo markasta markii doorasho la gaaro aan soo baxno niraahdo waxbaa naga maqan wax noo suuroobaya ma jirto waa in doodeenna dacwadeenni fikradeenni ay ahaadaan wax joogto ah waa inay ahaadaan wax isdaba jooga afarta sano haddii kaleeto qof wax nooma ogolaanayo kumana qancayno halkaan boos oo sacdiyo naguma filna ka badan baa naga maqan wax ka badan oo ka weynaa naga maqan wixii nalaga maqan ha nala siiyo wasiiraan rabnaa waxaan rabnaa guddoomiyaal degmo waxaan rabnaa wax alla wixii agaasimayaal guud wax alla wixii haweenkii kuwootadii naga maqnay ten percent kuwooto ku dhowaadaa naga maqan ma buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah waa intaasoo wasiir ku-xigeenno waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa si kale oo aan ku joojin karno ama aan ku aamusi karnaawo ama aan doodeenna aan ku xiri karnaawo ma jirto doodeennana way socon way socon afarta sano soo socota waa socon ilaa heer aan ka gaarno dad baa dumar baa lixdan sano doodoodii oo u doodaya xuquuqdoodii horta waa gaareen annagana waan gaari doonaa insha allah haddaan naga gaari weynana gabdhaheenni iyo ilmaha isii dhalaan ayaa gaari doona waa mahadsan tahay ismariwaaga siyaasadeed iyo muranka la xiriira arinta gado ma waxaad qabtaa xildhibaan axmed in baarlamaanka go-aan ka gaaro islamarkaana uu soo saaro sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaankii tobanaad labadiisa aqal ay horey u ansixiyeen mise in qaab kale howsha loo galo bismillahi raxmaan iraxiim aad bay horta aan nasiib darro u tahay in talaada gobolka gado ay taba maraan doorashadii guddoonka golaha shacabka soomaaliyeed waxaana sababay isjiidjiidka iyo ismarwaaga iyo isku haysiga siyaasadda iyo aragtida noocaasa waxaan qabaa in aanay ka harin doorashada madaxweynaha sababay uga haraan maba taalo sharciyan constituency dhan iska maqana doorasho soomaaliyeed lama qaban karan aragtidayda taa marka laga yimaado waxaan qabaa dee haddii hore ay ciddii gacanta ugu haysay ama madashii ama xafiiskii ra-iisul wasaaraha ama guddiyadii loo egmaday ay xal saxa ka gaari waayeen oo khilaaf iyo muran u hareeyey shalayna ayba ku sigatay inay caqabad ku noqdaan qabashada guddoonka baarlamaanka waxaan qabaa hawshii maadaama hadeer baarlamaankii soomaaliya iyo guddoonkiisu dhammaystiran yihiin in arrintaasi hufan oo niyadsamiya oo soomaalina ay u arkto waxa ugu macquulsan shacabka gadoodna ay u arkaan ku raalli aashahooda iyo in wixii macquulahee saxa iyo aragtidooda saxdaa iyo matalaadooda saxda ah iyo wixii loo asteeyada hore in loogu meelmariyo inay shacabka golaha baarlamaanka soomaaliyeed ay go-aan ka gaarhaan hawsha hadeer uma taalo guddigii doorashada oo wakhtigooda dhammaaday oo kumeelgaarhka ahaa umana taalo haddabaan qaba anigu madal iyo qolyo kale toonna matalaada waxaa iyo doorashada kuraasta maqan waxaa go-aan saxa ka gaari kara baarlamaanka maadaama baarlamaankii lagu aaday doorashada iyo qodobka laysku haystay deegaan doorasho iyo ma aha laysku hayay ay wax baarlamaan ansixiya ahaayeen hadda waxaa khasaba in baarlamaanka soomaaliyeed si niyad samida oo qalbi samida oo caqlisan oo dadka gadooda xuquuqdooda lagu ilaalinayo masiiriga ah oo ay kula mid noqon karaan deegaan doorashooyinka kale ee soomaaliyeed inuu haddana baarlamaanka go-aan saxa ka gaaro iyadoo laga baxayo isjiijiidkii iyo murankii baarlamaankana uu ka fogaado caqabadaha isjiijiidka oo hore usoo dhacay wax la mid a siyaasada soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey aada bay u cabkirnayd caqabado badan baa ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka inkastoo hadda la doortay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maxay kula tahay rofesor shaafici in guddoonka iyo guud ahaan labada aqal ay u wajahaan xaaladda wadanka ka taagan iyo jahwareerkii jiray muddooyinkii ugu dambeeyey mahadsanid zaynab jahwareerkii iyo niyadjabkii rajaxumadii laga qabay mustaqbalka soomaaliyeed halkaasuu kusoo gabagaboobay shacabka soomaliya dhammaan waxaan ugu bishaareynaya inuusan jahwareer kala jirin maanta waxaa inoo dhisan hay-ad dastuuriga tii ugu muhiimsaneed sharci dejintii oo go'aamin doontaa cidda madaxweyne noqonaysa iyo dalku sida uu sharciyadiisu noqonaysa marka waa farxad iyo beej cusub oo noo bilowday waxaa meesha ka baxay in laisku dhaco waxaa meesha ka baxday firaaq dastuuri waxaa keliyoo la sugayaa in la xaliyo arinta garbahare iyo ceelwaaq taasna waa in mudnaan la saaro oo xuquuqdooda aanan la gelin arrin siyaasadeed taas waa muhiim ama xildhibaanada ha u codeeyaan ama nabadoonadii hala taga marka waxaan leeyahay waa guul waa farxad soomaaliya horey u socotay waxaan soo qaadanayaa hadal uu dhihi jiray yuusuf garaad ka quuso soomaaliya inaad ka quusato waa hadal aada farxad u ah dabcan waxaa laga quustay in soomaaliya laga quusto si kastoon isu khilaafno dalku waa dalkanagii horaa loo soconayaa dalkanaga iskama burburinayno si kastoo uu nin dictator u yimaado si kastooo faragelin siyaasadeed dibadda nooga timaado soomaali mar walbaba waxay u soconaysaa si ka wanaagsan sidii hore marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafadba maanta waxay utoo farxad dad badan baa naxsanaa oo lahaa dalka waan isaga bixaynaa maantana waxaanu maraynaa inaan gabdhihii soomaaliyeed aan siinay meesha ugu muhiimsaneed ku-xigeenka guddoomiyaha labaad waa kursi aada u sarreeya oo maamuladu dhan ay filayeen inay helaan oo waayeen gabdhihii soomaaliyeed baa lagu sharfay marka waa farxad weyaan waa laga tegay rajaxumadii iyo waxaas doctor mukhtaar adigoo soo koobaya gabagabada faaqidaadaan isla soo gaarnay maxaa la gudboon labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya si ay u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo samata bixiya xaaladan adag wadanka uu ku sugan yahay saynab walaale runtii xad dheertaan waxaan aada ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka saraba ee dad khuburo ah in guddoomiyaal ay ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii guddoonka soo hayay wax badanna soo arkay waayo aragnay u leeyihiin muhiimka waxa weeyaan horta in wixii dhacay oo waayo aragnimo laga qaato ummadda soomaaliyeed ee san kusoo noqon wixii na qabsaday lixdan sano haddana haystay oo runtii dalkii meeshii la geeyay aan lasoo koobi karin dhibaatooyin aada u badan cabashooyin badan niman soomaali nin muwaadan soomaaliyeed la dhuufiyey qaar la dilay qaar shuruucda dastuurka hal maalin aan la fiirinin gabar muwaadanad soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalcasiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yidhaahdo maxaa xal ah golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la lalaaday dee dhibaatooyin badan ayaa runtii haddaan dhaho oon tiriyo runtii aada u badan lixdan sano oo madaxweynaha muddaxileedkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaa la rabaa guddoonka inay runtii ay fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninkii la doorto oo ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto hadduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtamaan dabagalaan golaha shacabkana ay runtii ka ilaaliyaan waxaa la yidhaahdo musuq maasuq iyo in lakala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii haboonaayo loona abaalmarayay inuu marlabaad kusoo noqdo de adamadooana waa nin waaye arag ah og rugcadaa diidadaa waxyaalo badan ummadda soomaaliya iftiin baa usoo baxay ayaan dhexdaasinaha runtii mugdi baa lagu jiray waxaan leeyahay in horta wadamadaa shisheeyo oo ay leeyihiin anagaa ninkeensano oo wadanaayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waay araga lagu qaatay waxaa rajeynayaa isla xisaabtana inuu jiro xasaanadda dembiga qofka kama ilaaliso xasaanad waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisaa laakiin hadduu mar dembi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa sareynta sharcigana lagu adkaadaa oo mar walba sareeyo sharciga hadduu mar sharciga saray waxyaalo badan basa dhacayaan ayay hoggaansamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigaya oo keliya ay ku ekaadaan qofka ka baxo waxay daabkaasna inay la xisaabtamaan u yeeraan mooshinka keenaan maxkamada geeyaa dee waxaa noqonaynaa wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqan misi sanaanta sharci wax la yidhaahdo aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo ummaddan dhegeysanaysa meelwalba ay joogaan intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb galay oo marti ku ahaa brofesor shaafici yuusuf cumar diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya barana ka ah jaamacadaha muqdisho xildhibaan axmed maxamed oo ka mid ah baarlamaankii tobanaad ee wakhtigiisu dhammaaday doctoraysa luul maxamed sheekh cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo garyaqaan doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo